asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dala socon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah musharax madaxweyne daahir geele oo si faahfaahsan uga hadlay halka uu ku dambeeyey midooda musharaxiinta oo gebi ahaanba laga waayay saaxadda siyaaseed madaxweynaha koonfur galbeed oo la sheegay inuu isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka iyo sanatarada laga soo doortay magaalada baydhabo xogyaha ciidamada maraykanka ee africom oo sheegay in awoodda al-shabaab ay korortay maamulka puntland oo maanta soo gabagabeynaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya magaalada gaalkacyo oo gebi ahaanba laga fujiyey boorarka musharaxiinta ku guulaysta xildhibaanada iyo kuwii guul dareystaba iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo jimco ah taariikhdan waxa ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaad hesheen qodobada warka subaxnimo ee dalsan kuwooda ugu waaweyn cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa saaka oo jimco ah warka subaxnimo farsameynaya cabdinaasir maxamed maxamuud ayaana warka idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiin doonaa faahfaahintii qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran kusoo dhawaada musharax madaxweyne daahir maxamuud geele ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay halka uu ku dambeeyo midooda musharaxiinta oo u muuqda in gebi ahaanba laga waayay saacadda siyaasadeed ee soomaaliya golaha midooda musharaxiinta madaxtimo ee soomaaliya ayaa waxa ay ahaayeen golo ku mideysan ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo wax walba oo markaa taagan ee ku saabsan xaaladda guud ee soomaaliya markaas oo siyaabooyin kala duwan ay u dhelin jireen kadib kulamo siyaasadeed ay iskugu imaan jireen mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada muqdisho halkaas oo ahaa geed fadhi weyn oo ay ugu arrinsanayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka waxyaabaha markaa qaloocan ah ee halka ay ku sixi jireen taa oo sababtay in aragtidooda qaarkood madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya usoo jeedin jireen ay qaadan jireen taana waxa ay keentay in midooda musharaxiinta ay noqdaan saldhigga ugu weyn ee ah halka markaasi laga hago ama laga saxo qaladaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ay geysanaysay midooda musharaxiinta ayaa markaas waxa ay ka mid ahaayeen kuwa ugu awooda weyn ee dalka ka jira islamarkaana ka hadlayay arrimaha markaasi taagan musharax madaxweyne daahir maxamuud geele oo midooda musharaxiinta ka mid ahaa islamarkaana mar soo noqday afayeenka ayaa waxa uu toddobaadka marti ku ahaa barnaamijka awoodda shancaad ee ka baxay telefishinka dalsan asigoona sheegay in midooda musharaxiinta ujeedada ugu weyn ee loo aasasay ay ahayd ka hadalka iyo toosinta arrimaha doorashooyinka oo hanaan qaldan ku socday iyo in madaxda qaarkood oo sheegay in aysan doonin in dalka doorasho la gaarsiiyo taabadelkeedana ay ku timid dadaalkooda iyo iskumaatankooda iyo kulmada ay qaadan jireen ay keentay in dhinacyadu ay ku canaantaan in dalka doorasho ay ka bilaabaan islamarkaana aysan u dhicin sida doorashada ay uga rabeen ay ahayd doorashada furan oo xalaala hase yeeshee taabadelkeeda iminka waxaa sacod uu ku tilmaamay in gebi ahaanba aysan ahayn doorasho ayna tahay xulusho siduu hadalku dhigay daahir maxamuud geele oo markaasi ah musharax madaxweyne
midowda murashaxiinta asaasidiis waxay muujinaysa barbaleymo dalka ka jira qof kasta oo murashaxa xamigiisu waa inuu asagu wax abaabusho guulaysto aragtidiisa iyo afkaartiisa asaga inta la socoto dalka lagu hago xilligaas xilliga ka dambeeya laakiin mar haddii aad aragti dad murashaxiin ah oo mid kasta inuu xafiiskaas taga u rabo oo garabka isku qabtay waxay garabka isugu qabteen waxaan caadiyahay waay xilligaas midooda murashaxiinta aan asaasaynay waxaan ku qasbanayn oo aan ka shaqaynaynay inaan isbahaysanno si doorasho loo helo waayo doorashooyinka ayaa mugdi ku jiray ma la qaban rabaa sidee loo qabanaa qalloocintii meelaha lagu soo qabtay miyaa lagu qaban rabaa taas ayaa horta midooda murashaxiinta loo asaasay ee looma asaasin inay nin intay iska soo dhex saaran ay wax meel u maraan tii waxaan isleeyahay sanad iyo kalkoosaan iyo dheeraadaan joognaa maalinkii la asaasay midowgaas haddaan la asaasi lahayn maanta doorashooyinkan aad iyo aadka looga eesheegto qaabdarrada badan ay ku jirta xataa lama heleen marka fariintii koowaad ee midowda murashaxiinta ee ahayd dalka inay doorasho ka dhacdo siday doontaba ha noqotee waa lagu guulaystay inay doorasho qurxan ka dhacdo laguma guulaysan iyagana hadda qof la arka wuxuu ku mashquulsan yahay sidii barnaamijkiisa iyo aragtidiisa bulshada soomaalida oo uga gedi lahaa ma coloobin kalama tegin laakiin meesha aan is u midaysnayn ayaan soo gaarsiina meelo ka mida midooda barashaxinta waxay soo kordhiyeen doorashada hadda dadku ay ka eed sheeganayaan oo ficlan eedaha leh qaloocan amba ugu qaloocan soomaaliya kun sagaal boqol lixdankii ilaa iyo hadda doorasho ay qabatay midda ugu qaloocaneed oo ugu kalsoonida yareed ay- ay la qabtay taas nafsadeeda waxay keentay in dad ku dhintaan oo la diido diiditaankii in dad madaxa lagu weeraro in eh, jidadka lagu gooyo in eh, eh, jeish eh, afxumada loo asaasay lagu soo daayo qof la arka eh, sumcad dilo amba midooda murashaxiinta eh, aad iyo aad u caayo Eh, haddii aan taas la samayn lahayn xataa midaan eh, qalooca ka qalin jebisay dalka kama dhacdeen horta midooda murashaxiinta eh, markii loo yimaado eh, qaarkood inay xildhibaanada doorteen wax isdiidayo ma ahan Eh, qofku waa laga yaabaa inuu xildhibaankana doorto eh, kana duulo in haddii haddii xildhibaanka uu noqdana cod hal cod oo asaga uu leeyahayna damiin uu yahay dadka kalena waa dhex taagan tahay inuu is yidhaahdo waxaa kaloo laga yaabaa inuu haddee berrito uu is yidhaahdo haddaadan madaxweynenimada uga adeegin dalka iyo dadka waxaad uga adeegin kartaa baarlamaanka dhexdiisa aniga daahir ahaan waxaan kaga gadisanahay isteejyada nolosha siyaasadda soomaaliya waa uga soo adeegay
kaasi wuxuu ahaa musharax madaxweyne daahir maxamuud geele oo toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka habooda shanaad ee ka baxa telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho uu ka hadlayay arrimaha ku saabsan midooda musharaxiinta wareyskaas oo dhinacyo badan kale oo taabanayay oo xaaladaha guud ee dalkan uga hadlayay wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo aadan ayaan iskugu soo gudbi doonaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaa la sheegay inuu isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada laga soo doortay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweyne laftagareen ayaa kulan iskugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee laga soo doortay deegaanada maamulkiisa sida ay xaqiijinayaan macluumaadyo kala duwan eh, sida ay la wareedo lagu kalsoon yahay ay xaqiijiyeen kulanka ayaa la sheegay ayaa la filayaa inuu labaatanka bishan maars oo ka dhaco magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed xogaha qaarkood ayaa intaa isku daraya in ujeedka kulankan uu yahay wadatashi ku saabsan jiheynta doorashada dalka iyo sidii xildhibaanada maamulkaas ee codkooda ay u mideyn lahaayeen taa oo miisaan culus ku yeeli karta doorashada madaxweynaha iyo tan golaha shacabka baarlamaanka maadaama koonfur galbeed ay kamid tahay goobaha ama meelaha ugu badan ee xildhibaanada markaas lagu soo doorto warar qaarkood ayaa tilmaamaya in madaxweyne naftageen uu xildhibaanada uu kala hadli doono dib u doorashada madaxweyne farmaajo inkastoo aan wararkaas aan la xaqiijin maadaama ay xulufo aada u dhow isku yihiin madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne cabdicasiis laftagareen madaxweyne laftagareen ayaa sidoo kale eh, doonaya inuu xaqiijiyo in qofka isaga ku xiran uu kasoo baxo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo la filayo inuu ka yimaado markaasi beelaha halkaa dega waxaana la sheegayaa in arrintaas ay kala- uu kala hadli doono xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee markaasi lagu soo doortay magaalada baydhabo warar qaarkood aan la xaqiijin ayaa sheegay in ay suuragal tahay in madaxweyne farmaajo eh, markaas qudhiisu uu tago magaalada baydhabo iyo taliyii hore ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir balse xubno ka tirsan villa soomaaliya oo aan waxba arrimahaasi eh, laga weydiin ayaa sheegaya wararkaas inay been abuur yihiin wararka ku saabsan in baydhabo uu kulanka dhacayo waxaa si weyn banaanka usoo dhigay wasiirkii hore ee warfaafinta ee soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayr maarey oo uu sheegay in isbahaysi ka dhah beelaha markaas laga bilaabi doono ama uu ku furmi doono magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayna isbahaysigaas ay ku midoowayaan markaasi waa isbahaysi siyaaseedka la sheegay ee ah digil mirif iyo soo kalante markaa dir inkastoo arrintaas markii banaanka ay timidna si weyn ay uga hadleen siyaasiyiinta magaalada muqdisho taliyaha ciidamada mareykanka ee africom ayaa sheegay in awoodda al-shabaab ay korortay banta koonka dalkaasi ama wareysi uu siiyey africom taliyaheeda ee generaal stephen towson v o eda ayaa waxa uu markaas uga hadlay arrimaha ku saabsan awoodda al-shabaab waxa uu wareysi markaasi la yeelatay wariyaha v o eda ee bantigoonka ah carli bab waxa uuna taliyaha ciidamada africom generaal stephen towson isagoo ka hadlayay arrimo dhowr ah oo la xiriira africa waxa uu sheegay in awoodda al-shabaab ay aada u korortay siduu hadalku dhigay uu wareysan uu ku sheegay master stephen towson ayaa tilmaamay in inkastoo ay washington laga aaminsaneen in al-shabaab ay awood u leedahay inay weerar ka geysto gudaha mareykanka uu rumaysan yahay haddana in kooxdu ay awoodo inay markaa sidaasi ay sameyso wareysiga stephen towson ee v o e da ee la yeelatay ayaa aada u dheeraa islamarkaana wuxuu uga hadlayay arrimaha gobolka geeska africa iyo awoodda al-shabaab maadaama ay aada u korortay weerarada kala duwan ay ka geysanayso kooxda al-shabaab magaalooyinka gobolada geeska africa markana haddii aan aadno magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland waxaa imikaba ka socota doorashada lix kursi oo kamid a ogolaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya doorashada ogolaha shacabka lixdii kursi ee ugu dambeysay ee puntland ayaana goordhow oo saaka ka bilaabtay xarunta doorashada iyadoona kursigii ugu horeeyana doorashadiisa la gudagalay waxaana markaas kursigaasi durbadiiba kusoo baxay oo hob toddobaatan iyo saddex oo ay ku turtameen injineer maxamed cabdulaahi keysi iyo cabdulaahi cabdi jaamac waxaana kursiga doorashadiisa ku guuleystay injineer maxamed cabdulaahi keysi oo helay codod gaaraya boqol iyo kow cod waana cod gacantaaga doorashooyin kale ayaana weli ka socda magaaladaasi garowe waana doorashadii ugu dambeysay ee magaaladaasi ka socota iyo guud ahaan maamulka puntland oo maanta la rajeynayo in gabi ahaanba doorashadaas ay soo afjaraan waxaana sidaas ayna ka dhigan tahay in maamulkii saddexaad oo doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soo gabagabeeya waxaana hore usoo gabagabeeyey maamulada koonfur galbeed iyo galmudug weli warkaas waxnama aad degeysanaysaan magaalada gaalkacyo waxaa gabi ahaanba laga fujiyey boorarkii musharaxiintii ugu guuleystay xildhibaanada iyo kuwii markaasi u guuldareystay warbixin amuurtaas ku saabsan xasan laki ayaa halkaa kasoo diray
afartan iyo siddeed saac oo qura ayaa kasoo wareegatay gebagabaynta doorashada xubnihii koob iyo tobanka kursi ee yaalay magaaladan gaalkacyo kaa oo ay ku matali doonaan xubnaha soo baxay iyo xubno hore galmudug uga soo baxayba baarlamaanka koob iyo tobanaad ee dowladda dhowaan la dhisi doono ma jiro wax boorar oo ku xardhan sawirada iyo qoraalada musharaxiinta in ka badan saddex bilood halkan surnaa tobankii tallaabo ee aad qaaddo hore waxaa halkan uga muuqanayay qaar ka mida musharaxiinta kuwa guulaystay iyo kuwa aan guulaysan intaba oo qoraallo kala duwan oo waxqabadkooda ay ku soo bandhigayeen labaatankii tallaabo oo aad qaadaba waxaad arkaysaa musharax xor leh balse caawo oo aan maray qaybo badan oo ka mida magaalada gaalkacyo waxaa gebi ahaanba laga fujiyey boorarkii ay ku xardhanaayeen musharaxiinta guulaystay iyo kuwa laga guuldaraystay dadka qaar ayaa qaba in boorarka halka laga fujiyey qaarkood ay hore usii qaateen xubnihii musharaxiinta aan guulaysan halka kuwa kale ee guulaystayna dadku ay sheegayaan in ay fujiyeen ama ay dejiyeen shirkadaha iska leh birahan lagu xiro sawirada iyo weliba qoraalada musharaxiinta intii ay halkan ay surnaayeen koob iyo tobanka kursi ee doorashada halkan lagu qabtay ee gaalkacyo ayaa xaraarad siyaasadeed lahayd waxayna ka dhigtay magaalada mid ka duwan sawirkii hore ee bulshada ay ka haysteen hadda waa magaalo nabadeed dad jecel martisoorka aada ugu sarraysa waxaana si xawliga ku socda dhismaha kala duwan magaalada gaalkacyo ee dhinaca horumarka markan ay u jihaysatay dadka qaar ayaa sheegaya in magaalada gaalkacyo ay mudan tahay in lagu yeero gaalkacyo gaclo xasan salaad xasanlaki raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada gaalkacyo
warbixintaas oo waryaheena xasan laki kasoo diray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wararka gudaha ayay u dambeysay markana akhbaaraadka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain oo meelo markaasi adag maraya duulaanka ruushka iyo ukrain ayaana ujiil cusub sii yeelinaya magaalada labaad ee ugu weynaa dalka ukrain ee karagif waxa ay bartilmaameed joogta ay u ahayd weerarka ruushka muddo saddex isbuuca waxaana markaas laga soo qabanayaa amabalaynta ay kasoo tabanaysaa kaamirooyinkan ay kasoo duubayaan furinta hore ee dagaalka iyo ciidamada ukraine oo kula dagaalamaya militariga ruushka waxaa markaasi dagaalka uu marayaa halkii ugu sarreysay dadkii deganaa halka oo magaalada labaad ah waa ay gebi ahaanba iskaga baxeen muuqaalada ayaa ah kuwa aada u argagax leh oo wariyaasha halkaa ay kasoo taminayaan inkastoo dadka ah intiisa badanba ay iskaga baxeen tan iyo markii dagaalkaas uu bilowday ruushka ayaa ka go-an in ukrain uu soo afjaro islamarkaana uu gacanta ku dhigo halka ukrainna ay dooneydo in ay iska caabin iyo markaa ka hortagto duulaanka ruushka uu ku qaaday reer galbeedku dhankooda ma aysan caabin oo ukrain agab militarigu ma aysan taageerin marka loo eego ama marka laga hadlayo dhanka dagaalka hase yeeshee cunaqabateeno kala duwan ayaa reer galbeedka ku sugeen ruushka meel kasta oo markaa uu ku leeyahay safaarad ama madaxdooda ay joogto warkiis waxnimana waa nag intaan qeybtan dhegeysta aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho cabdihaab ayaa farsameynaya nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel